ibrahima wala ali ibrahim innaka maanta waxaanu saxaafadda dhammaanteed ugu yeernay inaanu kala hadalno aan la wadaagno ummadda guud ahaan bulshada puntland iyo bulshada soomaaliyeedba shaqo weyn oo muhiima oo wasaaradda waxbarashadu ay gacanta ku haysay shaqadaasi oo ah deeqaha waxbarashada ee dalku helo inaanu macluumaadkoodii la wadaagno aan bulshada usoo bandhigno guud ahaan qaabka deeqahaas aan u bixinno wixiina soo galay dalka intii aanu waxaan ka shaqaynaynay mustaqbalka iyo waxa aan rajaynayno caqabadahana haysta talooyinka guulaha laga gaaray dhammaan macluumaad kooban oo aan rabno bulshadu inay la socoto waxa aanu hayno waayo waa adeeg iyaga aan u qabanaynay weeye inaad adinkuna ogaataan faafisaan dadkana aada la wadaagtaan dhammaan baraha bulshadana aada ku faafisaan ayaanu maanta idinku yeernay insha allahu tacaala guddiga ugu horreeyey deeqaha waxbarashada ee wasaaraddu si ofishaal ah amba rasmi ah ay u magacowdo waxaa la sameeyey sanadkii laba kun iyo tobankii markii imtixaankii fasalka labayo tobnaad ee dugsiga sare ee wasaaraddu ay sii daysay bishii juun bishii juulaay guddigaasi waxa uu u howlgalay qaybintii iyo raadintii deeqaha waxbarasho ee xilligaas wasaaraddu ay u howlgashay inay hesho laba kun iyo tobankii wasaaradda waxaa soo galay boqol iyo sagaashan iyo labo kursi oo deeq waxbarasho ah oo dalka meelo kala duwan ka soo galay boqol iyo labaatan iyo siddeed ka mid ah wiilal bay ahaayeen lixdan iyo afar ka midana waxay ahaayeen gabdho ayay ahaayeen sanadkaas ardadu waxay kala aadeen suudaan ethoobiya dalka yemen dalka turkiga ruushka inta aan xasuusanno iyo hindiya jordan dhowrkaas dal ayay kala aadeen sanadkaas laba kun iyo tobankii waxaana deeqahaas ku guulaystay inay helaan boqol iyo sagaashan iyo laba arday sanadkaas wasaaraddu waxay dejisay siyaasadda qaybinta deeqaha waxbarashada ee ilaa maanta lagu qaybiyo deeqaha waxbarashada oo ahayd mudnaanta ardada in lagu saleeyo iyo kala sarreynta imtixaanka foomfoorka ee ay u fadhiistaan way hirgashay sanadkaas iyo sanadkii ka dambeeyeyba cadaadis aada u fara badan baa wasaaradda la saaray ka imaanayay dhinacyo kala duwan in aan deeqaha imaanaya lagu wada salaynin mudnaanta ardada iyo kaalimada ay galaan waxyaalo fara badan oo kale iyo culaysyo kale ayaa jiray laakiin maadaama nidaamka wasaaradda uu fadhiyey waxaa lagu guulaystay arrintaas inaan loo jixin jixin waxaana ardadaas siyaasadda wasaaraddu ay noqotay in wax walba loogu qeybiyo oo dalka soo gala natiijada ay imtixaanka foonfoorka ka helaan waxaa ku xigay sanadkii laba kun koob iyo tobankii aada iyo aad bay isu dhintay deeqdaas waxbarasho waxaana la helay sagaashan iyo siddeed arday baa la helay waxaa ku xigay laba kun iyo labiyo tobankii deeqdii waxbarasho ee la helay waxay ahayd boqol iyo toban arday ayay ahayd dalka ethoobiya iyo suudaan baa sidoo kale u badnaa waxaa ku xigay laba kun iyo saddex iyo tobankii deeqahaasi kor bay usoo kaceen laba boqol iyo koob iyo toban arday baan dirnay boqol iyo afartan iyo siddeed waxay ahaayeen wiilal lixdan iyo saddexna waxay ahaayeen gabdho ayay ahaayeen waxaa sanadba sanadka ka dambeeya soo xoogeysanayay deeqaha ardada ay ka helaan jaamacadaha dalka jaamacadaha gudaha oo aada iyo aada runtii awood fara badan uga muujiyay dhaganugeyl fara badan uga muujiyey marka wasaaraddu ay kasoo codsato in ay ardada siiyaan scholarships sanad walbana waxay bixinayeen qaab kuliyada lambar kala duwan bay jaamacaduhu bixinayeen sanadkii laba kun iyo afar iyo tobankii wasaaraddu waxay heshay boqol iyo toddobaatan iyo shan deeq waxbarasho ayay heshay sanadkii laba kun iyo shan iyo tobankii ee hadda aan soo dhaafnayna sida meel walba lagu faafiyey wasaaraddu waxay qaaday record aada u sarreeya saddex boqol iyo siddeed arday ayay wasaaraddu dirtay sanadkan maanta aan joogno laba kun iyo lix iyo toban waxaan filaynaa in sha allahu tacaala ilaa laba boqol iyo toddobaatan arday ayaan filaynaa badankoodiina hadda aan rajaynayno inayba ay yaalaan dalalkii loo diray lahaa ay yaalaan sida suudan iyo ethoobiya labadaas dal ay ugu badan yihiin waxbarashada deeqaha waxbarashada ee dalka soo gala waxa weeyaan ma ahan wax fudud ma aha dalalkuna waa kooban yihiin sida hadda aan inta waqtiga hadda aan joogno waxaan wax ka helnaa dalka ethoobiya dalka ethoobiya wuxuu deeqda waxbarasho soomaaliya uu siinayay siiba puntland laga bilaabo laba kun iyo tobankii laga bilaabo ayaan deeqda waxbarasho u diraynay sanadba sanadka ka dambeeyana waa soo kordhaysaa hadda sanadkii laba kun iyo afar iyo tobankii shan iyo tobankii ayaan heshiis la galnay wasaaradda waxbarashada heshiiskaas oo tibaaxaya qorshe laba sano ah sanadka laba kun lix iyo toban laba kun iyo toddobiyo toban in sanadkiiba la gaarsiiyo ilaa boqol iyo labaatan arday ardada etoobiya ay soo puntland u dirayso in la gaarsiiyo dalka suudan isagana laba kun iyo tobankii baanu bilownay inaanu deeq waxbarasho ka raadino ilaa xilligaasna waa lagu guulaystay xiriir adag in suudan lala soo sameeyo sanad walba waxaa aadi jiray madaxda wasaaradda waxbarashada si ay usii adkeeyaan horay isfahamno isfahamyo loo galay oo ku salaysnaa jaamacadaha dalka iyo wasaaradda waxbarashadaba in la joogteeyo ardada ay dalka suudan uu wax noo barayo cadadkoodana la kordhiyo sanadkan marka sidii oo kale ayaan waxaan u diraynaa arday ilaa siddeetan arday ah ayaan u diraynaa insha allahu tacaala oo konton ka midihii aanu mar hore u dirnay magacyadoodii ayna hadda yaalaan jaamacadaha suudan aanan sugaynaa insha allahu tacaala aqbalaadooda dhaqsa inay noo soo gaadho jaamacadaha gudaha waxaa la bilaabay inay ayaguna bilaabaan waa dakhliga saddexaad amba isha saddexaad ee ay naga soo gasho deeqaha waxbarashadu waxaa la bilaabay laba kun iyo tobankii bay wasaaraddu xiriirka ugu horreeya la samaysay laba kun iyo tobankii ilaa haddana waxaa jaamacaduhu ay bixiyaan sanadba sanadka ka dambeeya kuliyado kordhaya ayay bixiyaan sanadkanna waxaan rajaynaynaa ilaa lixdan kursi inay jaamacadaha guduhu ay bixiyaan iyo wax ka badan ayaan rajaynaynaa dalka china marmar ayaa wax laga helaa sanadihii hore nooma suuroobi jirin laakiin sanadkan sanadkii hore ayay bilaabantay laba arday saddex arday bayna siiyeen sanadkan weli may imaanin waxaa dhici karta in ay sanadka soo sanadkan ilaa january february meelahaas bilahaasay imaanayaan waxay u baahan tahay china iyo waxayna soo martaa deeqdaasi wasaaradda waxbarashada federaalka dowladda federaalka soomaaliya ayay ayay deeqdaasi soo martaa waxay u baahan tahay in la xoojiyo oo la joogteeyo oo la raadiyo ayay u baahan tahay intaasi waa meelaha go-an ee sanad walba wasaaraddu ay ardada u dirto ayagoo kala badsanaya dalalkaasi ay kala badsanayaan iyo jaamacadahaasi siyaasadda qeybinta deeqaha waxbarashada sidii aan soo sheegay waxaa la dejiyey laba kun iyo tobankii ayaa siyaasaddaa la dejiyey waxayna ku salaysan tahay siyaasaddaasi waxaa loo yaqaano mudnaanta iyo kala sarreynta ardada tartankii ardada ee dhex ee ka dhex dhacay xilligii imtixaanka ay u fariisanayeen ku salaysan natiijadii ardadu ay imtixaanka ka keeneen in lagu saleeyo taasi waxaa weeyaan siyaasadda wasaaradda waxbarashadu ay door biday inay qaadato runtiina waxay horseeday taasi kalsooni buuxda oo ummaddu ay ku qabto deeqaha waxbarashada sida wasaaraddu ay u qaybiso ardayna inuusan arday dhaafi karin ardayna inuusan arday ka hormari karin kana dibdhici karin kalsoonidaasi waxayna gaarsiisay imtixaankii wasaaradda waxbarashada ee fasalka labiyo tobnaad markii aanu sii daynay shantii bishii juulaay afar iyo tobankii bishii juulaay ayaan waxaan dhejinay laba boqol iyo toddoba arday ee ugu sarreeyay puntland imtixaankeedii ayaan dhejinay meel walbana waa dhignay baraha meediyaha ama lagu sheekaysto ama baraha waxaasoo dhan websiteyada wasaaraddaanu dhignay baraha maxaan ku idhahdaa facebooka iyo meel walbaanu dhignay waanu qaybinay laba boqol iyo toddobadaas arday waa laba boqol iyo toddobada arday ee ugu horreeya ee deeqaha waxbarasho helaya puntland baanu nidhi sidaas awgeed waa inay isdiyaariyaan baasaboorradoodana goostaan shahaadooyinkoodana diyaarsadaan safarna isu diyaariyaan cid allaale ciddii doonaysa inay waxbarasho dibadda aado xilligaas aanu afar iyo tobankii juulaay aanu dhigaynay aanu bablish garaynaynay ama ama faafinaynay ardadaas magacyadooda iyo mid walba iskuulku kasoo jeedo iyo natiijadiisa hal qof oo deeq waxbarashaa hal kursi ma aanan haynin laakiin waxaan ku kalsoonayn maalinta deeqahaasi ayna soo gaaraan dadkaasi sida ay u kala sarreeyaan inaan laba qof isdaba maraynin baan ku kalsoonayn ardaduna sidii ayay ayaguna u qaateen maalin walba arday baana soo waca waxa uu yidhaahdaa lambarka boqolaad baan ku jiray maxaa maxaa idinku dhacay waa kuu soo soconnaa sagaashan baan maraynaa mid baa ku soo wacaya boqol iyo lixdan baan ku jiray boqol iyo labaatan baan maraynaa ina sug sida maalin walba loo siqayo loo siqayo maalin walba qof baa lagu soo istaagayaa taasi waxay keentay kalsooni buuxda buuxda oo ummaddu ay ku qabto waxa aanu qaybinayno inay cadaalad yihiin ilaa haddana bulshada wax naga soo gaaraya oo aan aan aan ammaan ahayn ma aanan arkin guddiga iyo wasaaradda qaabka ay u qaybinayso wasiir baan lo ku lahayn wasiir ku-xigeen baan lo ku lahayn agaasimo guud baan lo ku lahayn baarlamaan baan lo ku lahayn madaxweynaan lo ku lahayn waxaa qaybiya oo si cadaalada oo ilaahay ku ogyahay u qaybiya waa guddi wasaaraddu ay u saartay oo agaasimaha guud madaxa uu yahay oo la yidhahdo guddiga deeqaha waxbarashada la yidhaahdo ayaa qaybiya deeqahaas